jenaraal markaa intaas uga gudubno dhankaas maalmihii u dambeeya magaalada muqdisho waxaa ka socday cabasho waalidiinta dhallinyarada elitariya ku maqan dhallinyaradaasi dowladdu maxay u qorshaynaysaa
wallaahi su-aashaas waxaan leeyahay soomaaliya ciidamaa usoo tababaranhaya sida horena loo cadeeyey wasiirka warfaafintuu cadeeyey eritrea kuma maqna keligeed wadamo badan baa ciidan haddaan ciidamada lasoo tababarin waddan walba ha aadeene oo awoodii tababarka annaga laftiga maanta waa tababaran karnaa laakiin tababarada aanu ku filanahay kuwa ka siyaadaan lasoo siiyo waxay anfacayaan dalkooda waxaan leeyahay marka ciidan kasta oo lasoo tababaro dalkiisu kusoo laabanhayaa dalkiisu anfacahayaa insha allahu aanu ku dadaalo in maantay soomaaliya oo dhan hadday awoodo inay inta ciidan noqoto iska xorayso nimankaa nabadiidka oo xasuuqahayo oo aan nabad iyo dowladnimada u ogoleyn yaa waajib lagu wadaa dhammaantay ganacsato jaamacad waxbarasho dugsi qur-aan dhammaantay inta ciidamada ku biirno inaan nimankaa iska xoreynaa waajib nagu ah wararka warar inta badan wasiirkuna waa beeniyey balse waalidiintuna weli way ka cabanayaan adiga ka taliya ahaan ciidan ahaan intaad og tahay ma caddaynaysaanaa ciidamadaasu ka qayb gelin dagaallo wadamo kale
walaalow caqliga saliimka ah oo qof walba uu dareemi karo oo qof walba soomaaliya xaqiiqa uu xaqiiqadu ay tahay waxaa weeye waddan ciidan uu tababar u dirtay waddan kale dagaal ma gelin karo qof kasta caqligiisa waddankaasi wuxuu leeyahay ciidamo boqolaal kun ah muxuu kuwa yaga ugu daaya inuu dagaal gashado sharciyaasha u ogolaanaya inuu dagaal gashado ma waxaan dhici karin weye marka wararka dadka ay maroojinayaan danaha kale oo siyaasadeedu in dadka soomaaliyeed oo wadaniyiinta aho ay rumaystaan ma ahan ma aaminsani waa been baan leeyahay waxba kama jiraan marka mana dhici kartaba mana dhici kartaba absolutely ma dhici karto marka insha allahu waxaan rajaynayaa soomaaliya oo xora oo annagaa geeska africa tababari jiray kuliyadda jaalisiyaad saraakiisha geeska africa xukunta wadamada zimbabwe iyo dhammaan uganda iyo dhan halkaa lagu tababari jiray waxaanu gaari doonaa insha allah haddii ilaaha yidhaahdo sanadaha soo socda inaanu afrikoodba halkaan ay ku tababartaan marka aan adkaysano aan sabiro aan dadaalno insha allah waa gaaraynaa guushee dowladdu diyaar ma u tahay in la soo celiyo ciidamadaasi maadaama waaridointoodu aada u cabanayaan
wallaahi waxaan leeyahay su-aashaasu maaha sida aada u dhigayso dowladdu diyaar ma dowladdu ciidanku tababar ciidanku meeshu kan midka turki aaday iyo midka jabuuti aaday iyo mid walba meesha aadeen qorshe iyo wakti bay leeyihin tababarkooda markuu u dhamaado khasab aa la soo celin haya maxaa loo soo celin waaya maxaad fariino u diraysaa marka waalidiinta soomaaliyeed ee maalin kasta magaalada muqdisho ama gobolada dalka banaanbaxyada ka dhigaya ayagoo u cabanaya wiilashooda in loo soo celiyo
waxaan u dirahayaa warkaa waxba kama jiraan waa war beena waa war la rabo dadka in lagu kiciyo waa war ujeedo laga leeyahay u adeegahaya cadowga ee aan danaha soomaaliyeed u adeegayn waa waraan xori waraan xorriyadda iyo midnimada soomaaliya ee sharafta soomaaliya aan u adeegeyn marka warkaas waxba kama jiraan waalidkuna yaanay war wararka suuqa ku jirayaysan rumaysan soomaaliyana insha allahu waxay gaari doontaa haddii ilaahay yidhaahdo sida ay ku socoto iyo xawliga ay ku socoto haddii ay kusii socoto biidnillahi alkariim meel mustawo wanaagsan bay gaari doontaa